wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada somalilan ayaa dhowaan bilaabaysa ololaha dhirbeerista degmooyinka iyo deegaanada somalilan in ka badan laba kun oo geed oo loogu talagalay in lagu beero goobaha waxbarashada xarumaha dowladda cisbitaalada iyo waddooyinka ayay diyaarisay wasaaradda deegaanka somalilan agaasimaha waaxda dhirta iyo daaqa somalilan axmed ibraahim warsame ayaa ka warramaya sida loo qaybinayo dhirtan
inay wasaaradda deegaanku ku diyaarisay xarumaha kobcinta dhirta ee magaalooyinka ee gobolada dhir tiradeedu ay gaadhayso laba boqoloo kun oo geed dhirtaasoo isugu jirta calafkii xoolaha kuwii harhka kuwii lagu beerayay dhirta nabaadguuray iyo kuwii midhaha intaba ay isugu jiraan dhirtaas inay u diyaarsan yihiin in la beero maadaama xilli roobaadkii iminka gugu uu taagan yahay dayrtu waxay wasaaraddu si lacag la-aana oo fri a ku bixinaysaa dhirtaa ku qaybinaysaa dhirtaasi waxay ku diyaarsan yihiin gobolada hargeysa orama togdheer saaxil sanaag saraar dhammaan dhirtaasi ceeraf weyn dhirtaasi waxay u diyaarsan tahay in la qaybiyo imanka si lacag la-aana dadka loogu qaybiyo maanta waa sabti bishuna waa koob iyo labaatanka oktoobar saddexda maalmood ee wiigan ugu soo horeeya maanta waa sabti marka laga bilaabo isniin ee axad isniin salaasa saddexdaa maalmood wax keliya oo loo shaqeynayaa degmooyinka ama kuwa hargeysa ka baxsan ha noqdaan ama kuwa hargeysa gudaheeda ha noqdaan ayaa loo shaqeynayaa maanta waa sabti bishuna waa koob iyo labaatanka oktoobar saddexda maalmood ee wiigan ugu soo horeeya maanta waa sabti marka laga bilaabo isniin ee axad isniin salaasa saddexdaa maalmood wax keliya oo loo shaqeynayaa degmooyinka ama kuwa hargeysa ka baxsan ha noqdaan ama kuwa hargeysa gudaheeda ha noqdaan ayaa loo shaqeynayaa degmo waliba waa inay soo qaadataa gaadiidkii ay kusoo warqad official oo ay xafiiskooda kasoo qoratay oo cadaynaysa gaarigaasi inuu ka yimi xafiiska degmadaah inuu ka yimi cadaynaysa iyo gaarhigii ay ku qaadanayeen waa inay soo dirtaan shaqaalihii waxba shaqaale soo kaxaysan maayaan shaqaalaha waxaa u rareeya shaqaalaha xarunta jooga ee wasaaradda ayaa u rareeya shuruudda looga baahanya waxa weeye gaari kasta inuu sito warqadii ka timid degmada waayo ma garan karo gaarigan inuu dee cidda uu ka socdo haddaa aanu sumadii sidanin maalmaha ka dambeeya isniin axad iyo isniin iyo salaasa markii loo shaqeeyo degmooyinka ta ku xig degmo walibana waxay geynaysaa xarunteeda oo iyadaa usii qaybinaysa markaa bulshadii degmadaah wasaaradda deegaanka somalilan ayaa dhirta ay beerayso uga golle sidii loo heli lahaa magaalooyin cagaaran